horta run ahaantii waxaad moodaa boqol iyo sideetanka xubnood ee marka aqrimiga waddanka ethoobia inay hadda fadhiyaan oo ay ka tashanayaan ciddi badeled ra-isul wasaarihii hore ee iscasbilay inta badan waxa weeyaan way adag tahay xilligan xadirka inay helaan qof nasr nasr mandela oo kale ah oo dalkan samata bixin kara ummadana isu keeni kara waxay ka fikiraan taa weeyaan maxaa yeelay imanka ninkay soo baxshaan waa nin midayn kara ummadda midayn kara dad dadkana micnaha yani siyaasaddan cakiran ka bixin kara inuu noqdo ayaa loo baahan yahay inta badan waxaa la hadal hayaa in ninka bedeli doona ra-isul wasaarihii hore noqon doona nin oroma ah waxaa carabka lagu dhufsanaya ninka lo ninka loo yaqaano leman rgesa ama ninka imanka yani xisbiga ormada u weyne jeebanka u ah ee la yihahda abiy axmed axmed runtii waa nin muslim ah waxayna haddii ay dhacdo inay isaga doortaan wuxuu noqon doonaya hogaamiyihii ugu horreeyey ee muslima ee ka taliya wadanka ethoobia intay intay taariikhda xusayso si kastaba raaanta waxaa kaloo iyada hadda alcarab alcarabka aada loogu dhufanayaa nin nin la yidhaha madhege oo isna yani professor nin professor ah oo runtii aada aqoon-yahan u ah oo qabiilka marxalada kasoo jeeda ayaa la ayaa lagu wadaa inuu noqdo deputy yani deputy prime minister ama ra-isul wasaar ku-xigeen in laga dhigay ayaa ayaa ayaa runta ayaa lagu wadaa ninka tikriya ayaa isna runtii yani aada carabka loogu hayaa si kastaba arrintaa ahaata waxay imanka la fidhiyaan oo intaa waqti u qaateen wax kale maaha waxay doonayaan inay soo saaraan nin u cuntumi kara xilligan etoobiya ee ka bixin kara xaaladda cakilan oo ku jiro oo markaa dadka ethoobiyankana isu keeni karaya waxay raadinaya nin mandela oo kale ah oo qabaailka kala duwan ee macnaha wadanka ethoobiya midayn karayo maxaa yeele hadda isbahaysigan imanka ka taliya wadanka ethoobia waa afar xisbi oo ana ku duhubi weyaan xisbiga oromada xisbiga maxaalada xisbiga tigreya iyo xisbiga southern ethoobia ninkan hadda iscasilay ee macnaha yani prime minister hayla maryam oo kasoo jeedo ayaa runtii yani runtii wax afarta xisbi ayaa maanta yani waxa weeyaan waxay isku dayayaan inay nin keenaan marka waxay runtii ay qiimeynayaan qofka bedeli kara intii cunaydka uu leeyahay miisaanka uu kuleeyahay miisaanka siyaasada kuleeyahay etoobiya gudaheeda iyo adduunkaba
markaan mid mid u kala qaadno si kooban cabdiwahaab xisbiyo kala duwan ayaa ayaa laga fakerayaa sida aada carabkaba ku dhufatay shalay ayay ahayd waqtigii ay qabteen inay ra-iisul wasaare soo magacaabi doonaan ilaa haddana lama hayo oo sida muuqato waa la fadhiyaa waxaa laga arrinsanayaa sidaad sheegtay bal qofka wadankan samato bixin kara maadaama xiisadna ay taagan tahay markaaad fiiriso xisbiyadan kala duwan ee hadda laga fakerayo ee miiska yaalla bal mid waliba saameynta uu leeyahay inta ay la egta haddaad mid mid u kala qaadid horta waxa weeyaan xisbiga tigreega markaan soo qaato hadday nin tigreeg keenaan hadda waqtigan imankaan kula hadlayo yani tigreega waxay waxay runtii aada iyo aada u haystaan ciidan ciidankay aada ugu badan yihiin oo macnaha security-ga ayaa maanta gacan igaa gacanta ku haya dhaqaale waddankan igaa gacanta ku haya haddii marka la keeno nin tigree ay keenaan oo brimes marka noqdo waxay noqonaysaa marka in talada dadka ay xayubsadeen ay noqonaysaa marka taa marka waxay waxa ku adkaan doonto inay marka ay mideeyaan ethoopia inay mideeyaan hadday keenaan nin oroba ay keenaan oo micnaha yani oo prime minister ah ciidan caqabad dadka inta badan waxaan isweydiinayaa waxay noqonaysaa taariikhda etoobiya oo macnaha dadka etoobiya sanado badan aqoon jiray halkaa kusoo dabagooday maxaa yeelay ethoobiyada aan la yaqaan adduunka yaqaan ayay halkaa kusoo dabagoobaysa maxaa yeelay ethoobiyada adduunyada adduunyada u yaqaanay waxaa ka talin jiray nimankan tigreega iyo nimankan axaalada marka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oromada qabiilka ugu badan watay wadanka ethoobia inay marka prime minister ay noqdaan taa marka waxay keeni karta haddii marka prime minister khayr badan uu noqdo oo reform badan uu keeno waxaa marka marka imaan karaya macnaha waxa weeyaan in yani luqad doori ay micnaha baarlamaanka looga hadlo in yani isbedelo fara badan ay keenaan oo markaa marka u cuntumi weydo dadkii amxaaladaha iyo dadkii dadkii tigreega ah dadkan usoo tirin jiray iyo xataa soomaaliduba oo beriyaha runtii ay olamada aada isugu xumaayeen taa mid weeyaan laakiin xilligan xaadirka ah haddii ay keenaan nin micnaha yani amxaara ay keenaanna runtii waaa waxa weeyaan weli yani amxaarti waxaad moodaa runtii tigreega khilaafkii udhexeeyey ee shacbiga weli inuusan dhamaanin haddii marka hadan markaa imanka kalada haya waxay ku guulgaraystaa inay shacabka ethoobiyaanka ay heshiisiiyaan oo shakiga faraha badan ay kala qabaan ay ka saaraan weli marka shucuubta micnaha tigreega ah iyo shucuubta micnaha waxa weeye amxaarada aad bay ukala shakasan yihiin waxaa intaa dheer haddii nin amxaara u yimaado waxaa dhici karaysa in dadki dalkii dadka etoobiyaanka ay arkaan in yani isticmaalkiisa dib usoo noqday qowmiyadaha kale maartay in runtii yani waxa waxaa laga qabaa tulmo fara badan ayaa laga qabaa haddii marka ay ay keenaan ninka socda koonfurta ethoopia southern part of ethoopia weliba yani xisbigan hadda uu ka imaaday wasaarihii hore hadda iscasilay in waxaa la oran karaya wadamakan southernka waqtigooda soo qaateen lix sano ayay dalka xukumayeen waxaba yaratay ay qabteen malaha yani mucaaradkii ayaa hadda fara batay marka yani hadda cusub ajado cusub ay keeni karaan malaha marka runtii waxaa moodaa runtii arrintu inay aad iyo aad u cakiran tahay in marka laga fikiro qof yani keeni kara oo wadankaa samata bixin kara qofka ugu fiican ismaanta isleeyahay samata bixin karaan oo runtii haddaan fiiriyey waxa weye ninka ninka muslimka laabay abiy axmed ninkan waa nin micnaha waxa weye roma ah waa nin muslin ah waa nin mutacalib ah waa nin oran karaya dadka muslimiinta dadka kiristaanka soo dhogan karaya oran karaya weyaan haddii marka ay doonayaan ay ka fakeraan mustaqbalka gutabiyaan ugu dambayntii marka cabdiwahaab haddaad fiiriso waddan saa u kala shakisan mas-uulka hadda ay doortaan xagguu wax marin karaa baad is leedahay wallahi xaaladdu aad bay u dhib badan tahay waddadu aad bay u dheer tahay aad bay u dhagxan badan tahay aad bay ayay ugu taxan badan tahay xilligan in la helo nin yani mandela oo kale ah oo dadkan isu keeni kara ummadan midayn karaya dadkan kala hirdooda isu soo celin kara gacmaha isu saari kara aad bay u adag tahay haddii mina hataa ay dhacdo inay nin keenaan ninka ay keenaan wuxuu noqonaya in tember noqo temberary noqo yani si ku meel gaara dadkan isu wadi karaa laakiin run ahaantii etoobiya oo macnaha oo kala daadadana gobolka waxay u keeni kartaa dhibaato aad u fara badan